muhaajiriintan gaaraya toddobiyo labaatanka oo ku xayirnaa markabkii soo badbaadiyey siddeed iyo soddon maalmood ayaa ugu dambeyn waxaa hadda uu soo caga dhigtay jasiiradda siisili waana markii ugu horreysay taariikhda maraakiibta yurub in muddo intaas la eg dadku ay ku dhex xayirmaan gudaha badda shantii agost ayay ahayd markii dooni laga leeyahay dalka denmark ay aqbashay codsi uga yimid mas-uuliyiinta maalta oo doonayay in la badbaadiyo dooni ay saaraayeen qaxootigan magangelya doonka ah oo ay ku jirtay haweenay uur leh iyo ilmo yar waxaana laga soo badbaadiyey meel toddobaatan mayl dhanka waqooyi kaga beegan xeebaha liibiya dadkan markii lasoo badbaadiyey ayaa mas-uuliyiinta maalta waxa ay diideen in qaxootigan ay dhulka soo gaaraan waana sababta ku dhowaad afartan maalin ay qaxootigani ugu xayirnaayeen gudaha badda talyaaniga ayaa ugu dambeyn oggolaaday in dadkan laga dejiyo dekedda la yidhaahdo bozalo ee sisili shukri siciid waa saxafiyad ku nool dalka talyaaniga oo ka howlgasha wargeyska la yidhaahdo la republica maanta arrinta migraatiga itaaliya waxaa xeebaha badda talyaanigaoo sisil kusoo xirtay toddobiyo labaatan qof oo soddon iyo siddeed maalmood ku xayirnaa xeebta badda malteysiga markabkaas intaasoo maalmood ka horbaa waxaa qayladhaantiisa soo wariyey naag iyo nin oo cameruuneys ka yimid oo cameruun ka yimid oo naagtu intay xanuunsatay yay waxay isku malaynaysay inay uur leedahay halkaasa gurmad looga gurmaday dowladda maalta oo xeebteeda laga soo saaray s o s ka laga soo diray waa ay diideen inay dadkaasi ay soo dhoweeyaan ama ay u gurmadaan marka markab oo batroolka lagu qaado oo danimarki laga leeyahay yaa markii hore u gurmaday markii maaltaysku diideenna wuxuu markabku ku wareejiyey markab talyaaniyahoo urur talyaaniyahoo mareyoniyo la yiraahdo oo asagana dadka u gurmada yuu kusoo wareejiyey markabkaas baa ilaahay amerika hadda wuxuu warbixin dheer soo diray oo dowladda talyaaniga usoo diray wasaaradda arrimaha gudaha oo talyaaniga marka waxay usoo ogolaatay inuu badda talyaanigaoo sicil borto la yiraahdo botsalo uu kusoo xirto oo maanta lagu soo dejiyo iyagoo nabad qaba bishii disembar ee labadii kun iyo siddeed iyo tobankii ayay ahayd markii sagaal iyo afartan tahriibayaal ah ay sanadkii cusbaa ku qaateen markabka la yidhaahdo sea watch kadib markii talyaanigu uu diiday in markabka laga dejiyo qaxootigan inkastoo ugu dambeyn sagaalkii bishii janawari ee labadii kun iyo sagaal iyo tobankii loo oggolaaday in ay gaaraan jasiiradda maalta waxaa jira muhaajiriin kale oo tiro badan oo iyana weli ku xayiran badda kuwaas oo aan loo oggolaan in ay dhulka soo gaaraan mar kale shukri siciid ayaa sharaxaysa waxaa kaloo jira laba boqol iyo toddobaatan iyo lix ruux oo kale oo ayagana laga soo qaaday xeebta maalta laga soo qaaday oo markabkan open army la yidhaahdo oo uu iska leeyahay urur isbanyool uu iska leeyahay yaa iyaguna waxay hadda soo warsadeen inay la siiyo safe bort oo meel ay ku xiran karaan oo nabadgelya la siiyo ayagoo dhanna waxay ka warsanayaan talyaaniga marka weli kaas looma ogolaanin inuu hadda uu meel kusoo xirto oo oo safe a lama siinin laakiin problemka weyn oo ugu weyn oo wuxuu ka taagan yahay waa problemka asiliumka oo e u-ga barke arrintii oo dhan talyaaniga faraha looga qaaday asilium oo midaysanna wadamada e u-ga saad ula socotid maysan lahan waxa ad i weydiisay oo kalena ridwan waxaa ka mida sababta soo badinayso soo kordhinaysa hadda qaxootiga talyaaniga kusoo qulqulahaya mideeda kale tunisi oo ayada laftirkeeda markii hore dad qaxootiyana meelaheedaas ku hayn jidhay ayadoona iska ladnayd hadda dhibaato dhaqaale baa soo wajahday marka tuunisiyiin fara badanna waa soo gelahayaan sanadkan labada kun iyo labaatanka in ka badan shan boqol oo qaxooti ah iyo tahriibayaal ayaa ku dhintay badweynta mediteraneanka in ka badan koob iyo labaatan kun iyo shan boqol oo qof ayaa iyana soo badbaaday oo soo gaaray malta iyo talyaaniga ridwaan xaaji cabdiweli v o a london